alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay wakhtiyada saddexdaa salaada markaa la karaho karaahadaasina waa karaahatu taxriimin waana wajhun cinda shaaficiya rajaxahu nawowiy raximahu llah waa weji madhabka ku jira inay karaahadu karaahatu taxriim tahay karaahatu tansiih aanay ahayn nawowi uu rajaxay wuxuu yihi alwajhu الthani wahuwa alasaxu karaahatu taxriimi lihubuuti اlaxaadiidi fi اnnahyi wa aslu nahyi ataxriim saasuu ku yihi kitaabka majmuuca waktiyada haddii markaa laisu celiyana saddex buu ka dhigay musanifku haddii la faahfaahiyana oo la kala qaadana waa sida saxdaa ee shan bay noqonayaan wuxuu markaa sheegay waktiyadaa salaada laysu diiday in la ogol yahay salaadaha sababta leh waxaanu yihi sababtu waa sababta salaada ka horeysa sida salaatu ljanaasa iyo sujuuddii tilaawada iyo tii shukriga iyo iyo sababta muqaarinka ee la socota sida salaatu lkusuuf walistisqaa sababtooda way la socotaa midna waa raxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka midna waa abaarta markaa roobdoonta la sameynaya abaartu taagantayba ta mutaqadimka waxaan ujeedaa mutaakhirka lama ogola waktiyadaa lama tukan karo rakcatay ilxraam laba ragcadood sababtoodu way ka dambeysaayo waa ixraamka wey sababta dambena in la gaari dooniyo in kale ilaahay ma og laakiin sababta horeysaa waabay dhacday ta kalena waabay taagan tahayba wuu tusaaleeyey salaadaha markaa waktiyadaa salaada laysu diiday la tukan karo inay sabab leeyihiin awgeeda wuxuu ihi kafaa'itatin waa sida salaadii qofka ka tagtay waktigeedu uu baxay isagoon tukan faralla waa noqon kartaa sunnana waa noqon kartaa nabigu wuxu uhi man nasiya salaatan aw naama canha fakafaaratu an yusalliya idaa dakaraha qofka salaad ilaaba faral iyo sunnatay doonaysaba ha noqoto ama hurdo ay ku dhaafto waa inuu tukado idaa dakaraha yaana marka uu xusuusto hadduu hurdena waa markuu soo tooso wey sunnahana waxaa sii xoojinayay nebigu calayh isalaatu wasalaam labadii ragcadood ee sunnaha duhur ahaa ee wafdi u yimi ay ka mashquuliyeen inuu tukaday casar dabadi wa kusuufin weeye salaada sababtali waa sida salaatu lkusuuf sababteeduna waa sababtaa la socota wa taxiyatin weeye lisababin kafaitati kafaa'itatin wa kusuufin wa taxiyatin waa sida salaadii taxiyatu lmasjidka iyaduna sabab bay leedahay ka horeyso a dukhuulu lmasjid masaajidka gelitaankiisa wakti kastoo masaajidka uu galo markaa taxiyatu lmasjidka waa inuu tukado rasuulku wuxu uhi idaa dakala axadukum masjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn kii masaajidka markuu gala yaanu fadhiisan ilaa uu laba ragcadood tukanayo marka axaadiida saddexdan ama shantan waqti salaada diiday xadiidaasi xagga waktiga waa khaas xagga salaadana waa caam xadiidka amraya taxiyat lmasjidna xagga salaaduu khaas ka yihi wuxuu ka hadlayaa un salaada la tukanaya marka masaajidka la galo xagga waktigana caam buu ka yihi oo waktigiyadoo dhan baa soo gelaya marka kullu minhumaa acamu min alaakhari min wajhin wa akhasu minhu min wajhin marka layskuma khasisi kare ee tarjiixunbaa xaggiisa loo kici waxyaabaha daliilada lagu kala rajaxaana waxaa ka mid a haddii laba daliiloo caami ay iska hor yimaadaan siday noola muuqato daliilka caamkaa ee takhsiis uu hore u galay waxaa ka xoog badan daliilka caamka ee takhsiis aanu hore u gelin oo alcaamu almaxfuudu arjaxu min alcaami almakhsuus marka xadiidkan taxiyatulmasjid amraya xagga cumuumka waktiga takhsiis ma gelin laakiin xadiidka waktiyada salaada ama axaadiida waktiyada salaadiisa takhsiis baa galo salaadaha laga soo reebay sidaynu tusaalayaasha ku aragnay waxaase shardiya taxiyatulmasjidka inaanu masaajidka u gelin biqasdi taxiya ujeedo kalu masaajidka u galayo ma jirto inuu taxiyatulmasjid tukaduunbuu u galayba waktiguna waktigii salaaddii laysu diiday taa iyada lama ogola wuxuu yihi wasajdati shukrin sajadu tilaawana waa la mid sujuudu shukriga waa marka qofka nicma usoo cusboonaatay nicmo cusubi ay u xaasisho sujuudda uu la yimaado isagoo ilahay umahadnaqaya marka iyadana waktiyadoo dhan waa la iman karaa waayo dee nicmadu markay soo cusboonaataba sujuudda waa la rabaa waa sunni marka hadduu dib dhigo u idhaahdo wakti kalea la sugaya dee way dhaafaysaa waxaa kaloo u daliila kacab ibnu malik radia allahu canhu markii ilaahay uu ka toobad aqbalay ee arrinta noocaasiya loogu bushaareeyey salaadii subax kadib intaanay qoraxdu soo bixin sida bukhaariya muslimba wariyeen wuu sujuudo sujuudu shukrin buu la yimi sujuudu tilaawada iyada daliil gaari kuma soo aroorin oo soo reebayo la waktiyada waa lala iman karaa laakiin sujuudu shukrigaa looga qiyaas qaadanaya wailaa fii xarami makata cala saxiix xaramka maka inuu ku tukanayo mooyaane sida saxiixa ah oo weji markaa laga saxiixsan yahay baa ayaa odhanaya xaramka maka la soo reebi maayo isaga waayo bal maka oo dhan ayay axaadiidi ku soo aroortay waxaa kamid xadiidu abi dar daara qutni baa wariyay laa yusaliyana aad axadu bacda الصubx xata taطluca الshamsu walaa bacda alcasri xata taqrub الshamsu ila bimakata ila bimaka qofna salaada subax dabeed yaanu tukan ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso casar dabeedina yaanu tukan ilaa ay ka dhacayso inuu maka ku tukanayo mooyaane laakiin waa daciif cabdillaahi ibnu muamal ayaa sanadkiisa ku jiro daciifa waqad unkira caleyh hada alxadiid xadiidkana waa ku khaldamay baaba la yihi sida ibnu cadi uu ku sheegay fi lkamil wadahabiyu fi lmiisaan sheekhiisuna waa xumeyduna waa majhuul wyrwiihi mujaahidu can abi dari wamujaahidu lam yasmac min abi dar xadiidkaas waa daciif lakiin xaramka maka waxay u daliishadeen xadiidka jubayr ibnu mucim wuxuu hi nebigu wuxuu hi ya bani cabdi manaafin laa tamnacu axada طaafa bihada اlbeyti wasala ayata saacat in shaءa min leyli aw nahaar tirmidi baa wariyey waana صaxiix صaxib اlalbaniy wa shaykhuna alwaadiciy raxmat ullahi calayhim reer bani cabdimanafow qof doonay gurigan waa kacbada inuu ku dawaafo ama inuu ku tukado saacad kastoo uu doono habeena ama maalin ha u diidina marka xadiidkaas wuxuu daliilu yahay bay yidhaahdeen wakti walba in la dawaafi karo wakti walbana xaramka in lagu tukan karo xataa waktiyadii salaada laysu diiday sababta xaramka loo soo reebeyna way muuqataa de salaada halkaa lagu tukadaa salaadaha kale waa ka fadli badantay boqol kun oo markaa darajay dheertay markaa qofkii halkaa tegisteedu ay u suurto gashay laga qadin maayo oo laga hor istaagi maayo inuu salaada badsado saacad walba waa iska tukan karaa muqaabilu saxiix wuxuu leeyahay maya xaramku dhulka kaluu la midi oo xadiidkanna xadiidkani ragcatay tawaafi buu ku saabsanyay bay dhahay salaadoo dhan ka hadli maayo qariinada tusinaysaana waa in awaafka lala xidhiidhiyey laa tamnacu axada طaafa bihada اlbeyti wasala markaa salaada awaafka lala xidhiidhiyey waa labadii ragcadood ee awaafka dee labadaa ragcadoodna sabab mutaqadima bay leeyihiin oo awaafka ah marka waa min dawaati اlasbaab iyagu waay faslun buu yihi fi man tajibu calayhi salaa fasalka wuxuu ka waramayaa salaaddu horta yay ku waajibtaa yaa qalaheeda laga rabaa yaan qallaheeda laga rabin iyo masaa'il markaa la xidhiidha wuxu uhi innamaa tajibu salaatu salaadu waxay ku waajibtaa un calaa kulli muslimin muslimkii la arkaba muslimkii baaliqin ahaa mid qaangaada caaqil mid miir qaba ahaa daahirin hadduu ruux dumar iyo mid daahira ahaa oo xaydkii iyo nifaaski iyo markaa ka maran intaas ayay ku waajibtay qofka laga hela afartaa shardi salaadu inay ku waajibtay waa maxalu ijmaacin beyna ahli lcilm culimadu waa isku waafaqsan yihin waayahay oo gaalka salaadu kuma waajibaysa miyaa waxa la wujuub muaalaba ku waajibi mayso isagoo gaala dee tuka la odhan maayo laakiin wujuub mukhaaaba waa ku waajibaysaa shaaficiyadu saa waa qabaan iyagoo ka farcinaya qaacidada ana alkufaara mukhaaطabuuna bifuruuci shariica gaalada inaan laga dalbin tawxiid qura une furuucdan shareecada sida waaqimu salaata waaatu zakaata walaa taqrabu zina laa taakulu riba adcaafa mudaacafa hadalkaas iyaga inuu ku wajahay waajibaadkan waa laga rabaa bacda taxsiili asliha ilaa asalkii oo iimaanka way xaasilin karaan marka macnuhu waa ilaahay rumeeya salaadana tukada ilaahay rumeeya sekada bixiya walihaada gaaladu waa xagga ciqaabka waa kala daran yihin waa kala ciqaab badan yihin waxaanay ku kala ciqaab bateen sida kufrigoodu u kala daran yahay iyo dembiyada kale ee dee kufriga ay raaciyaan sida ay u kala badan yihiin una kala daran yihiin marka salaad la-aanta waa ku dembaabaya dembi dheeraadka ah dembigu gaalnimada ku dembaabay ciqaab dheeraadana waa ku mutaysanaya hadduu tukadana laga aqbali maayo laakiin dee isagay ku xidhan tahay ha islaamo ha tukado qofku haddaanu qaangaad ahaynna salaadu waajibkuma aha oo mukalafba ma aha rufica alqalamu can halaahatin can isabiyi xataa yaxtalim buu hi nebigu sa abu daawuud wariy hadduu waalan yahayna salaadu waajibkuma oo miyirkiisu uu maqan yahay وعن المجنون حتى يبرأ وفي رواية حتى يفيق qofka waalana qalinkii takliifka waa laga dulqaado waxba laga qori maayo ilaa uu miyirsado طaahirin waa inuu yahay oo gabadhii haddii ay xayd leedahay ama nifaas ay leedahay salaadii inay ku waajibta daayo xaaraan baabay ka tahayba walaa qadaaa buu ihi qalle cala lkaafiri gaalka dushiisa ma ahaan yana idaa aslama markuu soo islaamo ila almurtadda kii muslimka ahaan jiree diinta ka baxay mooyaane hadduu diinta dib ugu soo noqdo intuu riddada ku maqnaa wixii salaad dhaafay qallaheeda laga rabaa weeyaan macnuhu wala sabiyi ay walaa qadaa cala sabiy ilmihii yaraana qallo laguma leh markuu qaan gaadho la odhan maayo salaadihii yaraanta kugu dhaafay laga soo bilaabo markaad garaadsatay qalee la odhan maayo waayo mukalafba ma ahayn waajibba kuma ahayn wa yu'maru waa la amrayaa e asabiyu ilmihii yaraa bihaa salaadii baa la amrayaa lisabcin marka uu toddoba jirsado wayudrabu calayha ee calaa tarkiha ka tegisteedana waa lagu garaacayaa licashrin marka uu toban jirsado walaa dii xaydin gabadh markaa xayd lana oo xayd awgii salaada uga tagtayna qalla dusheeda ma aha aw junuunin aw dii junuunin mid waali u saaxiibana oo waashayna qalla dushiisa maaha markuu miyirsado aw iqmaa-in mid miyir doorsoon u saaxiiba oo miyir doorsoomay oo koomo galayna marka uu soo koomada ka soo baxo isagana qallo lagama rabo waajibku ma aha bkhilaafi sukur waxaa khilaafsan arrimaha aynu sheegnay sirkhaamitaanka ayaa ayaa ayaa khilaafsan oo hadduu markaa sirkhaamo intaa uu sirkhaansanaaye uu waallaa waxa uu cabay ama uu isticmaalay awgii salaadihii ku dhaafay qallahooda laga rabo wayaan macnuhu markaa gaalkii markuu soo islaamo salaadihii gaalnimada ku dhaafay qallayntooda waajibkuma ah ilahay baa yihi qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahu ma qad salaf haddii la idhaahdo gaalka wixii waajibaadku dhaafay intii aada gaalka ahayd oo dhan markaad islaamto waa qalaa lagaa rabaa culays buu dareemaya arrintaas islaamnimaday ka hor istaagi karta marka ilaahay raxmadiisa ayay ka mid tahay gaalku waa laba nooc kaafir asli oo mid aan diintaba soo gelin iyo kaafir murtada waa mid muslim ahaan jira oo diinta islaamka ka baxay markaa shaaficiyadu xagga axkaamta way kala duwaan waxay leeyihiin kaafirka murtadka wuxuu geysto ee dad iyo xoolaba u geysto waa laga rabaa xuquuqdii bani aadamka waa laga rabaa kaafirka asliga taa masaa-isha waa kaga duway oo kaafirka asliga hadduu qof dilo oo dee uu yahay muxaaribna de waxba la yskuma lahaa marka horeba waa la dagaalamayay laakiin kii muslimka aan jira diinta ka baxay waa ka duwan yahi waxay yidhaahdeen cibaadaadkiina waa sidaasoo kale oo cibaadaadkii riddada iyo diinka baxa ku dhaafay hadduu diinta kusoo noqdo waa laga doonaya waa ka duwan yahay kanaan diinta sooba gelin oo wuxuu kaga duwan yahay de isagu iltazama salaata bilislaam salaadii waajibaadka in lagu leeyahay buu aqbalay islaamistu hore uu islaamay buu ku aqbalay marka wuxuu aqbalay riddo iyo diintii baan ka baxay kaga dhici mayso sababtii ay kaga ansixi lahaydna isaga gacantiisa ku jirta oo inuu dee diintii kusoo noqdo buu weeye taana waa laga doonaya laakiin madaahibta kale waxay u badan yihin kaafirka asliga uu la mid yahay xagga cibaadaadka sida malik iyo abu xaniifa iyo riwaayة can imam axmed laa qضاء عalayh b لأn اأdila alati تsqid الqضاء can اlkafir اأصliy tashml اlmurtada oo ayadan qul liladiina kafaruu in yantaw yukfir lahu ma qad slf gaalkii aan diinta sooba gelin iyo kii diinta intuu galay ka baxay ee haddana kusoo noqday intaba waa shamlisanaysa waa koobsanaysa ilmihii yaraa markuu qaan gaadhana qalo laguma laha asabiya wasabiyatuna waa saasoo kale mukalafba maaha waay toddoba jir markay gaadhaan salaada in la amro ayaa waajiba toban jir markay gaadhaanna hadday amarkaa qaadan waayeen ay tukan waayaan waa la garaacaya lakiin darbigaasi darbu ciqaab ma waa darbu taadiib waa garaaceed bil looga jeedo ee maaha mid ciqaab looga jeedo walihaada waa inaanu barar iyo jebin iyo meel dilaacin jidhka u dilaacinta midna waa inaanu yeelan wixii markaa dhiba ee ka dhashana ciddii ku garaacday way magdhabaysa ha oo miyaanu qaacidadii hoos imanayn qaacidadii odhanaysa wixii laysu idmo wixii ka dhasha magdhow ma leh waa haddii markaa aan xadkii la ogola aan la dhaafin inaad dhiig ka keentay iyo inaad jebisay waxay calaamad u tahay inaad xadkii dhaafisay ruuxa dumarkana waa saas oo kale la soco magteeda waa lagugu leeyahy haddaad xagatood dhiig ka keento ama aada jebiso ilaahay baa yihi fadribuuhunna daliilkumaha sheekhow oo darbiga iyo garaaca lagu idmay wuxuu leeyahay shuruud oo darbi hayru mubarix iska dhaaf inuu jidhkeeda dilaaciyo ama uu jebiyey midaan bararinahay waa inuu noqdo kadalika de waa in ujeedadiisa lagu gaadhayo oo hadduu xaaladda uga sii darayana ma banaana sideedabana nebigu waa ka dayriyey oo raggii loo sheegay dumarkooda inay garaacaan wuxuu yidhi ulaaika laysuu bikhyaarikum oo ninka akhyaarta ahi ma garaaco dumarkiisa nebiguna calayhi salaatu wasalaam addoon iyo xaastoona weligii gacan ulama tegin gacan wuxuu qaadi jiru marka jihaad lagu jiro ee kufaar iyo gaalo waxa weeyaan layswaajo waayo nebigaa amray caruurtu markay toddoba jirsadaan in salaada la faro muruu awlaadakum bisalaati wa abnaau sabci wadribuuhum caleyha hum abnaau cashri markay toban jirsadaanna in salaad la-aanta lagu garaaco marka amarku wuxuu bilaabmaya markuu garaadsado toddobadu dee waxaay inta badan markuu toddoba jirsado u garaadsada lakiin hadduu toddoba gaadho weli aanu garaadsan waxba salaad la amri maayo qofku waxaanu fahmahayn dee lagula hadli maayo waxa xukunka lagu dhisayaa waa fahmu lkhitaab waa inuu fahmayo dee waxaan la amriyo waxaan laga doonayo toddobaduna madinay u tahy toban jirkana waxaa loo garaacaya waa madinat lbuluuq waxaaba dhici karta inuu qaan gaadhay oo wakti la filaya inuu qaan gaadhay waliannahu qawiyun wayaxtamilu darb ka intaa ka sii yar dee lamid maaha toban jir waa xoog kuri xoog la wey garaacana markaa waa iska xejinaya waa xamilaya waay yaa amraya oo la yidhi fara waliyu cidda ka mas-uula oo yaa ka mas-uula waa aabbaha awowgaa ku xiga haddaanu aabba jirin alwasiyu labadooda midna haddaanu joogin qofkii ay kala dardaarmeen midna haddaanu joogin alqayimu waa ka xaakimka ama maxkamaddu ay tihi ilmaha yaradaa ka mas-uula aabbana ma laha awowna ma laha mid ay kala dardaarmeenna ma jiro adaa ka mas-uula islaamaha dhinac isga isaga baydhi iyaga isagaani mas-uul ka ahayn iska dhaaf xoolihiise markaa saas tartiibtaasaa la raacaya amarkanna waa waa amru iijaab oo inay amraan iyo toban jir markay gaadhaan hadday tukan waayaan inay edbiyaan labaduba waajib bay ku tahay qolooyinka aynu sheegnay mas-uulka ka ah wuxuu uhi walaadii xaydin oo dee taasi masaladaas horaabaay noo soo marta waa mukarara mar labaad buu kusoo celiyey oo gabadhii salaadii xaydka ku dhaafay inaan qalla lagaga lahayn hore usoo sheegay xadiidka caaishaana u daliila kunaa nu'maru biqadaai soom walaa nu'maru biqadaai salaa bukhaariyo muslim ba ay wariyeen kii waalaana waa sidaas oo kale qallo laguma laha waayo mukalafba ma ahayn khilaafna ma la arrintaasi qalinkiiba waa laga kor qaaday oo can ilmajnuuni xataa yacqil iqmaaga oo miir doorsoonkaana waalida ayaa la haleeshiiyey oo lagala xukum dhigay salaada marka la marayo laakiin soomka waa ka duwan yihi oo hadduu qofku maalinka o dhan miir doorsoonaado soomkii waa habeenkii niyooday ka ansixi maayo laakiin hadduu maalinkii walow wakti yar ha noqdee wax ka mida uun miir doorsoonka ka soo baxo soomkaasi wuu ka ansaxaya maxaa markaa haddii markaa maalinka o dhan miir doorsoonaa qalaa laga rabaa oo xagga mariidka iyo kabukaa la haleeshay soomka iyo salaadana waxaa loo kala qaaday soomku waa kooban yahay waa maalmo kooban waa waa bisha sanadkii mar imanaysa laakiin salaaddii haddii la dhaa qalee mashaqiyo kadeed buu kala kulmaya shareecadu dadka ma ma mashaqayso wixii waashay waxaa laga soo reebay kii ku waashay wuxuu isticmaalay oo caqligiisa suuliyey weliba markaa sukru la leeya sukri oo dhan maahae almutacaddaa bihi baa loo jeeda waa ka uu ku dambaabay oo wuxuu isticmaalay wax lagu waasho mukhtaaran caaliman bikownihi muskiran iyadoo arrinkaa isagu uu doortay oon lagu khasbin isla markaana uu garanayo inuu yahay wax lagu waasho haddaanu garanahayn sukruna mutacaddaa bihi maaha oo kii waalaabuu la xukum noqonaya axkaam hadday alaaq tahay iyo hadday iib tahay iyo hadday salaad tahay waay waxaa la mida haddii la khasbay marka hadduu cudurdaar leeyahay waxaan aanu garanayn ama la khasbay oo kale waxa weeyaan qalo laguma laha marka masaladaasina kolle waa masalo dee maxalu khilaafa meelaha ugu daranna waxaa ka mid a axkaamta alaaqa shaaficiyadu waxay leeyihiin hadduu khamri cabo ama wax kaloo lagu waasho uu isticmaalo isagoo garanayo cidina aanay ku khasbin oo isagoo waalanba uu xaaskiisii furo way ka furmaysaa bay leeyihin waa taqliidan caleyh isagaa iswaala ee markaa axkaamtii qofka miyirka qaba ha la siiyo ha lagu adkeeyo saasay leeyihin waana masale markaa maxalu khilaafa aaaar saxaabada laga soo wariyo khilaafsanna waa jirtaa sida cumaan ibnu afaan cafaan oo kale radi llah an halkeeda lagu tegi doono wuxu uhi walow zaala hadday suusho hadihi lasbaabu asbaabtani hadday suusho wa baqiya waxaal bay suushay baqiya uu ka hadhay min alwakti waktigii salaada takbiiratun ay qadru takbiiratin qadar salaada lagu xidhan karo allahu akbar lagu odhan karo wajabat isalaatu salaaddii qofkaa way ku waajibaysaa wafii qowlin ishtarau waxaa la shariyaa rakcatun baqaau qadri rakca qadar ragcad qofku uu ku tukan karaa waktigii salaada inuu ka hadhay baa shardiya markaasay ku waajibaysa qadarkaa in ka yeeray haddii uu ka hadhay maya marka haadihi asbaabudaas waa cibaarada nawowi iyadaa ka fiicanta muxararka muxararka halkan wuxuu hi walow zaalat hadihi lmawaanicu dee mawaanicna ma wada aha oo arrimahani salaada qofka uma wada diidayaan de arrimaha waxaa ku jira asiba yaraantii baa ku jirta yaraantuna maanic min alficli maaha waaba tan isagoo toddoba jir laleeyahay amra inuu tukado waa sababun licadami lwujuubi marka in asbaab laga cabiraabaa ka fiican in mawaanic laga cabiro waana dariiqada uu maray annawowiyu raximah llahu tacaala marka asbaabtu waa gaalnimadii asalka ahayd asiba oo yaraantiiya junuunkii waalidi aliqmaam yirdoorsoonki iyo wixii la halmaala iyo alxayd wanifaas waa kuwaas wey marka maxaa sidan loo waxa l taqliiba liliijaabi oo dhinacii waajibnimadaa la xoojiyey oo dee salaadii waajibka ahayd waktigeedii waxbuu ka soo gaadhay wuxuu ka soo gaadhay haba yaraadaba eh waxaana arrintan ay uga qiyaas qaateen waxay dhahdeen qof musaafiri hadduu ku daba tukado oo ku xidho mid salaada dhammaystiraya salaaddii uula dhammaystiraya waajib waxa ku ah inuu la dhamaystiro uma odhan karo an musaafir baana laba ragcadood markan la tukada baan ka goosanaya ma odhan karo waa masale inoogu iman doonta axkaamu safarka marka xaggaa dee masaladaa dhinac baa la qallibo o la xoojiyey tanna waa saas oo kale waana looga qiyaas qaatay bay yidhahdeen qowlkan le takbiiratun adiladiis waxaa ka mid a xadiidu caaisha fi lbukhaari man adraka min asubxi sajdatan sujuud lakiin sidaas saxdaa sujuuddu waa rakca un baa looga jeedaa saxaabaduna ereyga sajda way isticmaaleen se rakca baa u isticmaaleen iyagoo uga jeeda ragcad dhamaystiran waxafidtu min rasuuli illaahi sajdatayni qabla duhr ay rakcatayn sajdatayni bacdaha waa kiila cabdullahi bni cumar waay wuxuu yihi wal adharu qowlka shaaficiye adharka wujuubu duhri waa salaadii duhri inay ku waajibayso qofka ay ugu waajibayso biidraaki takbiiratin takbiirat lixraam inuu gaadhay aakhira alcasr salaada casar waktigeeda waktigii u dambeeyey waktigii casarkuu ka gaadhay qadaru allahu akbar ku odhan karo casar waa tukanaya waajib buu ku yihi sidaasoo kale salaadii duhurna waajib bay ku noqonaysaa hadda waktigeedi iyada mar hore uu dhammaaday wlmagribi buu yihi wa biidraaki takbiiratin takbiir inuu gaadhaaba ayaa ayaa maqribku ugu waajibaya ee wujuub duhri weeye adharku wujuub lmaqribi weeye adharku maqrib inuu ku waajibayo ugu waajibay biidraaki takbiiratin takbiir inuu gaadhay aakhir alcishaa waktigii cishaa'iga oo gebageba ayaa wuxuu ka soo gaadhay wakti yaroo kooban oo ku xidhan karo allahu akbar u ku odhan karo cishaa'igaasi waajib buu ku yahay isagu muran male maqribkii ka horreeyana waajib buu ku yahay marka masaladan waxay ku saabsantahay salaadaha la jamciyo waa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa haddii ta dambe waktigeedii wax uu ka soo gaadho tii horena waajib ma ku noqonaysa mise taa hore waxaa la odhanayaa waktigeedii wuu baxay oo marka horeba waajib kumay ahayn oo taa waktigeedii wuu waallaa ama wuu yaraa ama gabadhani dee xayd bay waktigeedii lahayd ama wuu miyir doorsoonaam saasaa la odhanaya mise waxaa la leeyahy waa israacayaan qowlka adharkee shaafici muqaabilkiisuna waa qawi eh waa mid xoog badane wuxuu leeyahay maya hadduu ta dambe labada salaadood ee la jamciyo oo a duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa ta dambe waktigeeda hadduu qadra takbiirat alixraam u ka soo gaadho tii horena waajib bay ku noqonaysaa walow taa hore waktigeedii cudurdaar ha lahaado waajibku uu kaga dhace amaanay uguba waajibine waxaanay ku sababeen waxa lianna waqta thaaniyati waqtun liluula tan labaad waktigeedu ta horena wakti buu u yihi fii jawaasi ljamc oo dee waxaana taa u daliilo waa tala jamcin karaba marka markuu cudurdaar jiro sidaa safarkii oo kale dee salaadii duhur waktiga casarkaa la tukan karaa soo maaha salaadii maqribna waktiga cishaayigaa la tukan karaa marka haddii cudurdaar awgii waktigoodu uu mid ku noqonayo daruuro awgeed inuu mid ku noqdaabaa kasii awleysan oo kasii mudan sidaas ayay leeyihin muqaabilul adharku wuxuu leeyahay maya tii hore waktigeedii aanay salaaduba qofkan ku waajibine waallaa ama uu miir doorsoonaa ama uu yaraa aanu qaan gaadhin waajibkuma aha oo taa waxa weeyaan waktigeedii waktigeedii oo jooga ayaanay waajibba ku ahayn marka haanigu shuruud buu udhigayaa laftiisu oo wuxuu leeyahay haddii salaadii casr waktigeedu kasoo gaadho qadar afar ragcadood lagu tukan karo ayuun bay toore ku waajibaysa salaadii cishaayina waktigeedu kasoo gaadho qadar saddex ragcadood lagu tukan karo waayo liana itixaad asalaateyn sababu alxamlu cala aljamc labada salaad waktigoodu inuu midoobo dee waxaa sabab u ah in dee waktigu uu qaadayo la jamcin karo waayo marka markuu afartaa salaadood sheegay salaada aan salaad kale lala jamcinin iyadu meesha ay ka baxday oo salaadii subax iyo salaadii duhur iyo salaadii maqrib iyagu meesha way ka baxeen oo waktigii subaxa waktigii duhurka wax laga soo gaadhay subax ku waajibi maayo waayo laba laba jamciyo labadaa salaadood waktigii maqribka wax laga soo gaadhayna casar ku waajibi maayo waayo laba salaadoodoo la jamciya laha masalada dumarka aadka usii khusaysaa waxa weeye tusaale ahaan gabadhii waktigii salaada duhur caadadii bay lahayd saasuu waktigii duhur ku dhaafay waktigii casarka ayay qadar kooban oo lagu takbiiran karo oo lagu xidhan karo iyadoo daahira soo gaadhi dee qowlkan wuxuu leeyahy casar oo qura maahee horta casar waa ku waajibaya mar haddee waktigiisii qadru takbiirat lixraam ay kasoo gaadhay duhurna waa ku waajibaya waa laba salaadoodoo cudurdaar markuu jiro la jamciyo weeye oo waktiga ta dambe la isugu geyn karo marka daruura markay jirtana waa min baabi alawla marka masaladaas dee kolley khilaaf kama marhna madhabka dhexdiisa iyo madaahibta kale marka loo eegaba walow balaqa hadduu qaan gaadho kii yaraa fiiha salaaddii isagoo ku jira atamaha wuu dhamaystiri wa ajzaatu way ka gudi cala saxiix salaaddii isagoo ku jira u qaan gaadhay udaabuu ku qaan gaadhay ama wuxuu ku qaan gaadhay in ay manidii ka timi taasay suurtagal ku tahy isagoo salaaddii ku jira hadday manidii ka timi julubbaabuu noqdee miya xadath akbaraaba ku qumay waa marka lagu bineeyo qowlka odhanaya waxa uu sabab ulxadath haddii qofka salaada dhexdeeda ugu yimaado oo isagu uu iska keenana way kaga jabaysaa haddaanu iska keenna uu ka muruxsadana kaga jabay mayso waa qowlkaasoo dee laga raajixsanya hadii wax lagu bineeyo bay taasi noqon karta salaad inuu dhamaystira waajib bay ku noqonaysaa ilaa hadda uu qaan gaadho qof wuxuu noqday baaliqe waanay ku ka gudaysaa waayo dee waa salaad la amray oo marka horeba muruu awlaadakum bisalaati wa abnaa sabc hadduu ka tagana lagu garaacayay waana salaad uu bilaabay shuruuddeediibuu ku bilaabay in inteeda hore sunne iyadoo ah markaa la sameeyeyna diidi mayso inta dambena inay waajib noqoto ka xaji tatawuci hadduu xaj bilaabo markaa ayay la mid taho looga qiyaas qaadanaya soo qaan gaadhin hadduu bilaabo dhexdiisa uu ku qaan gaadho aw bacdaha buu qaan gaadhay salaaddii markuu sameeyey kadib ayuu qaan gaadhay waktigii iyadoo baaqi uu yahay waktigu inuu baaqi yahay halkaynu ka fahanay falaa icaadata cala saxiixi ku soo celini dushiisa ma aha oo wuxuu salaaddii isagoo tukaday buu qaan gaadhay waktigeedi weli waa joogaa inuu marlabaad tukadaa waajib kuma ah waayo shaqadii waktigaa laga rabay wuu qabsaday inuu tukadaaba ahayd waa inuu tukaday waxaana la mid tahay hadday addoontu salaada tukato iyadoo madax qaawan kadibna la xoreeyo waktigii oo weli jooga salaaddii hore kusoo celi la odhan maayo aaniga saxiixa kasoo horjeedaa wuxuu leeyahy ma inuu kusoo celiyaa waajiba waayo salaadda marka hore uu tukaday sunay ahayd markaa farali kaga dhici maayo dee xajkii bay la mid tahay oo hadduu xaj sunno ah qofku isagoon qaan gaadhin sameeyo hadduu xajiyo isagoon qaan gaadhin sunnun buu noqonaya xajkii faralka waa lagu leeyahy tanna waa la mid saxiixu xajka iyo salaadda waa kala tafriiqinayaa waa kala geynaya oo wuxuu leeyahy dee salaadda waa la amray kan yare garaadsaday umuruu awlaadakum bisalaati hum abnaau sabcin wadribuhum caleyhum abnaau cashrin lakin xaj iya amray xajka lama amrin ta kale xajku hal mar buu cumrigii waajibaya walihaada waxaa la shardiyey wuquucuhu calaa xaali lkamaal qofkoo dhammaystirmay oo qaan gaadhay waktigaa inuu dhaco laakiin salaaddu iyada waa ka duwan tahay oo waktigeedaa badan oo intaa dabadeed baa hadduu ilaahay cumriga u dheereeyo salaado badan uu tukanaya marka muqaabilu saxiixa ayay saddexda madhaba kalena qabaan waxay leeyihin hadduu salaadii tukado isagoon qaan gaadhin oo waktigeedii uu weli joogo uu qaan gaadho inuu mar labaad tukado uu ku celiyaabaa waajib ku ah bay leeyihin waayo fii xaali nuqsaan bay dhacday isagoo naaqisa oon qaan gaadhin markaa xajkiba uga qiyaas qaadanaya walow xaadad hadday xaydo gabadhi aw junna ama qofkii uu waasho fii awali lwaqti waktigii salaada bilowgiisa wajibat way waajibtay tilka salaadaasi way ku waajibtay oo hadhow dee markay daahirgarowdo kaa waasheyna marka uu miyirsado inuu qalayaa waajib ku ah inaad raka waa hadduu salaada waktigeedii ka gaadhay qadral fardi qadar markaa faral lagu tukan karo hadduu ka gaadhay qadar farala hadduu ka gaadhay wailaa qadrulfardi haddaanu ka gaadhin falaa salaadaasi ku waajibi mayso gabadhii salaada waktigeedii baa usoo galay iyadoo daahir ah iyadoo weli aan tukan ayuu xaydka u yimi ma tukan karto soo maa wuxuu leeyay mar haddii waktigeedu uu soo galay iyadoo daahira salaadaasi way ku waajibtay oo taa koobaaduun ah ee waktigeedu iyadoo daahira usoo galay way ku waajibtay laakiin waa haddii waktiga salaada ay ka gaadhay qadral fardi qadar ay faralkaa ku tukan karto hadday ka gaadhay waayo dee salaadaa inay samayso oo ay tukataabaa u suurtowday waa tukan karaysa tusaalehaan labaa labaatan daqiiqe waktigii duurka daahir iska ahayd manay tukan waa tukan karaysa marka kadib xaydkii baa u yimi hadhow markay daahirgado salaada qaleeda laga rabaa waxaa la mida qofkii waashay isagoo miyir qabay salaadda usoo gashay wuxuu salaadaa waktigeedii ka miyir qabay qadar uu salaadaa ku tukan karo mase tukan hadhow markuu miyirsado salaada qaleheeda laga rabaa ila miirqab bay ugu soo gashay manuu tukanay wax markaa ka daba yimina ku dhici mayso kaga dhici mayso waxay la mid tahay bay idhahdaan qof baa wuxuu leeyahay xoolo sakagoysa xoolihii waa sakagoys sanadkii sakaduna wuu dhammaaday inuu sakada iska bixiyaana suurtagal bay u ahay oo dadku uu siin lahaayo waxoo dhami xaadir bay ahaayeen mana bixin xooli baa baaba-ay ma waxaa lo odhaya mar hadday xooliba baabeen maxaad sake ka bixin maya la odhan maayo waxaa le waryaa sakadu way kugu waajibtay waajibkaa inaad gudataana suurtagal buu ku ahaa adaa ka gaabiyo dib u dhigay sakadii iska bixi wal xoolihii sakada aad ka bixinaysaaba baabaan be waay marka qadrulfardi le qadrulfardigu waa intay leeg waa inta ugu yar waktiga ugu kooban ee salaada iyadoo shuruuddeedii arkaanteed u dhamaystiran tahay lagu gudan karo wey qadrulfardigu waa kaas waay waktigiibaa usoo galay iyadoo qadar markaa salaada ay ku tukan kartaaba aanu dhaafin ayuu xayd ku yimaaba qofkii waasha qalla iyada laguma laha wailaa ay wain lam yudrik qadra alfardi falaa tajib waayo dawaa licadami tamakun wuxuu la mid yahay qof xoolihiisaka goys noqdeen sanadkiina u dhammaaday sakada bixinteeda aanay u suurtoobin xooli baa ka fogaa tusaale ahaan ama dadkii uu siin lahaa baan xaadir ahayn sake laguma lahaa kaas marka ma waxaa la odhanayaa way ku waajibto waajibkiibaa ka dhacay mise waxaa la odhanaya waxaa caddaaday cadam lwujuub inaanay asal ahaanba ku waajibin nawowi wuxuu rajaxay in la odhanayo asal ahaanba waxaa caddaatay asal ahaanba inaanay ku waajibin waa xaaladda dambe fasl fi bayaani axkaami alaadaani waliqaama fasalkan wuxuu ku saabsanyay caddaynta axkaamta aadaanka iyo iqaamada xukumkoodu ku bilaabo wuxuu uhi alaadaanu eedaanka iyo waliqaamatu aqiimistu sunnatun waa sunne oo haddii la sameeyana ajar baa laga heli haddii laga tagana lagu dambaabi maayo waqiila waxaa la yidhi waa wejhi fi lmadhabi fardu kifaayatin weeye waa faral la yskaga filaado oo in ku filani hadday qabato inta kale dembigu uu ka dhacayo inuu fardu kifaaye ka yahay waa qowlka ay muuqata inuu u iishay imaam alxarameyn fi nihaayat lmatlab waad moodaba inuu leeyahy madhabkayaga masalada waa lagaga raajaxsan yahy wakadalika ibn lmundir wa fardu fi xaqi ljamacati buuri hadduu qofku kelidii yahay adaan iyo iqaama waajib kuma laakiin hadday jamaacayiin labadu waa ku waajib wakadalika mutaakhiriinta waxaa kamid ah asubki qowl kale aladaan waliqaamatu waa sunnatu waxay leeyihin ninkii salaada khalkhalday ee nebigu calayhi salatu salaam weysadii iyo sa- qiblada in loo jeesta iyo arkaantii salaadaya uu baray aadaanka uguma darin kadalika waxaa dhacday nebigu inuu laba salaadood jamciyeyo uu hal eedaan ku jamciyey musdelifey ka dhacday maqrib iyo cishaa wuu eedaamay waa la aqiimay maqrib buu tukaday haddana waa la aqiimay uun cishaay buu tukaday in labada salaadood la jamciyaana waa sunnay leeyihin marka aadaanku hadduu faral yahay sunno oo ah aljamcu beyna salaateyn loogama tageen walaa yasqudu lfardu bisunnatin ama laa yutraku fardu linaflin faral sunno loogama tagi bay dhah waay ta kale waa liliclaami lisalaati aadaan iyo iqaamo horta maxaa loo sharciyey waa in dadka salaada lagu ogeysiiyo marka waajib maaha sida asalaatu jaamica in la yidhaahdo markay qoraxdu madoobaato oo kale aanay waajib u ahayn waay qiilkan wuxuu leeya me waa faral waayo nebiga calayh salatu salaam amray dhalinyartii nabiga calayh salatu salaam u yimi ee malik ibn xuweyri uu ka mid ahaa rasuulku wuxuu kuhi idaa xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum waqtiga salaaddu markuu yimaado midkiin haydiin eedaamo waana shacaa'irta iyo astaama diineedka aadka u muuqday ka midka marka in dee laga tagaana waa fududaysi waay qowlkan wuxuu leeya waajibku dhici maayo ilaa aadaanku uu beledkaa ka muuqdo marka ma hal aadaan baa ku filan mise waa in dhowr meelood laga eedaamo waxay ku xidhantahay magaalada iyo deegaanku inta uu leegyahy hadday qaryo yar tahay oo aadaankaasi dadkao dhan wada gaadhayo ku filan haddii ay magaaladu weyn tahay sida teenan oo kale oo hal aadaan aan wada gaadhahayn waxaa laga rabaa eedaamo wada gaadho ayaa laga rabaa waa in mawaadic iyo meelo kala duwan laga eedaamo suu eedaanku dadka magaalada degan u wada gaadho waay ayib waxyaabaha markaa kharaa'ibka waxaa ka mid a inay shaaficiyul haddii aadaanka laga tago oo lagula dagaalamaya ciddii ka tagtay qolaa tidhi anagu kama eedaami mayno magaaladayda oo lala dagaalamaya wele soo nigi lahayn waa sunne sunna markaa dhiigooda lagu banaysanaya waay waxay ka eegayaan dhinaca inuu yahay astaamo diimeed astaan diimeed inuu yahay wa inamaa yushracaani waxaa loo jideeyey uun aadaanka iyo iqaamada lilmaktuubati salaada faralka ah sunno in loo eedaama wax soo aroore maaha bidacay noqonaysa wa yuqaalu waxaa lo odhanayaa fi lciidi ciidi iyo wanaxwi wixii shabaha sida kusuufki markay qoraxdu madoobaato asalaata jaamicatan ama asalaatu jaamicatun ama asalaatu jaamicatan sidaa doonta u dabdi dee ciraabtan waad garanaysa waljadiidu buu ihi qowlka shaafici ee jadiidka intaanu masar gelin uu ku tegey waa nadbu eedaanka waa in loo suneeyey lilmunfaridi qofka kelidiya waa in loo suneeyey de waxaana u daliila xadiidka abi saciid ee bukhaari wariyey ninkii cabdullaahi bn abi sacsax asxaabigii lo odhan jiray abu saciid wuxuu ku yihi marka aad arigaaga dhex joogto ama miyigaaga ood salaada u eedaanto farfac sawtaka binidaa kor u dhawaaq intaad gaadhsiin karta gaadhsiin fainu laa yasmacu madaa sawti lmuadin jinnun walaa insun walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati samictu min rasuuli illaahi buui rasuulkan saa ka maqlay buui marka isagoo kelido arigiisa iska dhex jooga buu leeyahy eedaan qadiimku wuxuu leeyahy maya qofku hadduu kelidiyey inuu eedaamaa sunno maaha way ujeeddadii laga lahaa eedaanku waxay in dadka la ogeysiiye salaada iyuu ogeysin waaba kelidiya meel cidluu joogaabe laakiin ujeeddadu intaasoo qura maaha iqaamadu iyadu waa mustaxabatun lilmunfaridi cala alqowleyn cala aljadiidi waalqadiim hadduu kelidii yahay qadiim iyo jadiidba waxay yidhaahdeen waa sunna inuu aqiimo wayarfacu kor buu u qaadayaa sawtahu ay almunfaridu qofka kelidii ahi sawtahu kor buu u qaadayaa waa sidaa dee abu saciid uu kula dardaarmay cabdillahi bin abi sacsac nebiga inuu ka maqleena uu sheegay uu yihi farfac sawtaka binnidaa si ay jinka iyo insiga iyo dhagxaanta iyo geedaa iyo shay kasta uu kuu maqlo oo kugu markhaati fura yowma alqiyaama dan baa kugu jirta weyaan macnaha ilaa bimasjidin masaajid inuu ku suganya mooyaane masaajidkaasoo waqacat ay dhacday fiihi dhexdiisa jamaacatu masaajid jamaaco hore loogu tukaday inuu ka eedaamayo mooyaane masaajid jamaaco hore loogu tukaday haddaad timaado inaad eedaan taas sunnay kuu tahay laakiin waxaa sunna ah inaad dhawaaqa kor u qaadin oo iminka microfoonaa la isticmaala dee waa inaad iska baktiso dushana waa inaanad u bixin gudaha ka eedaan masaajidka dhexdiisana sawtkaagu yaanu dhaafin waayo masaajidkan dee horaa looga eedaamay waana lagu tukado waa laga dareeray markaa dadkii baad khalkhalinaysaa talo maxaa dhacay waa tan masaajidkii mar labaad laga eedaamaye waxaabay u qaadan karaan gaar ahaan markay daruuro iyo waxaasi jiraan calaamadihii waktiga qariya dee in salaad kale waktigeedu uu soo galay marka halkaa jamaacada uu shardiyey nadar baa ku suganoo ila ujeeddada loo diiday waa iihaamka iyo moodsiinta ka dhalanaysee hadday jamaaca masaajid ku tukatay iyo hadduu fardi ku tukaday waa isku mid oo labadaba haddii mar labaad laga eedaamo oo eedaankaasi uu dabadda u baxo iihaamkii u dhacaya wayuqiimu wuu aqiimayaa buu uhi lilfaaitati salaadii waktigeedu baxay walaa yuadinu u eedaami maayo fi ljadiidi qowlka jadiidkaa waay oo salaada waktigeedu hadduu baxay wuxuu leeyahay u aqiimaya un markuu tukanayo u qallaynayo waayo dee iqaamadu waa liftitaaxi salaa salaaddii in la bilaabayo oo dee la furfuranayo ayay calaamad u tahay wa huwa mawjuud arrinkaasina dee waa joogaa salaada waktigeeduba ha baxabe waa la bilaabaya de laakiin ma eedaamaya buu leeyahy waayo eedaanku waktigaa dadka lagu ogeysiinayay dee waktigii salaadanna wuu baxayba jadiid saasuu ihi qultu waxaan i nawowi alqadiimu asaxu adharu qadiimkaa xoog badan wallahu aclam qadiimkoo leh salaada waktigeedu hadduu baxay ta waktigeedu joogay la mid tahay waa sunna in loo eedaamo oo loo aqiimo marka qaacidada labadu ay ka kala duulayaan faham jadiidku wuxuu leeyahay aadaanku waa lilwaqt waktigaa iska leh marka mar hadduu waktigii baxay sabab loo eedaamo ma jirto qadiimkuna wuxuu leeyahay aadaanku waa lisalaa salaadaa iskale aadaankan waktigii ha jooga ama ha baxay marka waa la eedaamaya fi limlaan waxaaba ku qoran xaqu liljamaaca inuu yahay aimada saddexdee kalena sida qadiimku oo odhanayo ah salaaddii baxday loo eedaamayo loo aqiimaya bay ku tegeen cumuumka adiladuna saasuu tusinaya bal adilo khaasa baaba jirta habeenkii nebiga calayh isalatu salaam iyo saxaabada ay goor dambe jiifsadeene bilaal lagu ballamiyey waktiga salaada inuu ilaaliyo isagana hurda ay la tagtay ee qoraxda kuleylkeeduun uu toosiyey waa xadiidu abi qataada fi saxiixi muslim waxaa ku sugan xadiidka uma adana bilaalu fasala nabiyu kamaa kaana yasnacu kula yowmin iyadoo barqaabuu salaadii subax bilaal u eedaamay ka waktigeeda waa baxay haddana waa loo eedaamay nabiguna calayhi salatu salaam goobjoog buu ah wixii maalin walba uu samayn jiray buu sameeyey o ay ka mid tahay in sunnii ka horreeyeyna uu tukaday salaadaas subaxee waktigeedu dhaafay sunnii ka horreeyeyna waa tukan siduu ugu horreysiin jirayna waa ugu horreysay waay fain kaana haddii la helo fawaa'itu salaado dhowrahoo qofka dhaafay waktigooduu baxay lam yu-adin u eedaami maayo ligayri اluulaa ta hore wixii aan ka ahayn saddex salaadood baa qofka dhaafay hurday ku dhaafeen wuu ilaabay ama laba ama afar ta u horeysu buu eedaamaya kuwa kale wuu aqiimaya waana bilaa khilaaf taasi khilaaf male iyadu laakiin waa haddii waa haddii uu salaadaha xidhiidhiyo laakiin hadduu mid waktigooda kala fogeeyo tii horay u noqonaysaa oo mid walba wuu eedaamaya waana u aqiimaya sidaa qadiimka markaa raajixahi uu yidhi waay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii xaadirada ahayd waktigeedu joogo cishaai ah iyo maqribkii waktigiisa uu baxay markuu jamcu taakhiirka ku sameeyey musdelifa hal aadaan buu ka dhexaysiyey min baabi lwlaa salaadaha waktigooda uu baxay wayundab waxaa loo suneeyay lijamaacati nisaai dumarka kooxda ah aliqaamatu baa loo suneeya inay aqiimaan lal aadaanu aadaan looma suneeyo cala lmashhuuri qowlka shaaficiye mashhuurkaa ee cala lmashhuuri fiihima oo ah in iqaamo loo suneeyo aadaan aan loo suneyn waayo aadaanka waxaa loo sharciyeeyey buu leeyahy liijtimaaci rijaal si ay raggu isugu yimaadaan dee koox dumarina markaa rag u yeedhan maayaan waa ta labaad ee aadaanku wuxuu u baahanya in kor loogu dhawaaqo aqiimistu iyadu taa uma baahna xataa haddii masaajidka lagu koobo mikrofoonna dusha la iska baktiyo mushkilad ma leh mushkiladu ay leedahay ma jirto oo iqaamadu waktigii nebigaba calayh salatu slam masaajidka kamay bixi jirin aadaankaa dusha u bixi jirayoo dhismo dheeroo masaajidka dhinaciisaa muadinku uu la fuuli jirayba si dadka dhagaale iyo kuwaasina dee ay u arkaan in la eedaamayo codkuna dee u dheeraado markastoo meel sare la fuulo codkuna waa dheeraanaya waayo sidaasuu yidhi wayundab lijamacati nisa aliqaamatu lilaadaan laakiin maxaaraan buu ka yahay aadaanku hadday iyagun ismaqashiiyaan oona codku iyaga dhaafin maya ibn abi shayba wuxuu ka wariyay an sulayman itaymi qaala kuna nas'alu anasan hal cala nisaai aadaanu anas baanu weydiin jirnay dumarka aadaan miyaa lagu leeyahy qaala laa wain facalna fahuwa dikrun hadday sameeyaanna waa xus ilaahay waa dikri bay la yimaadeen dhib male ibnu cumarna wuxuu yihi markii arrintaa wax laga weydiiyey ana anha can dikri illah ma dikri ilahay baan u diidaa ibn abi shayba wariyey biisnaadi xasan marka aadaan iyaga waajib kuma aha sunno muakadana kuma aha oo dee jamaacan iyaga aan laga rabinba walihada ibn cumar wuxuu yihi laysa cala nisaai aadaanu se bayhaqa wariyey marka lijamaacati nisa markuu yihi mafhuumo laha gabadho hadday keliya tahayna waa saas oo kale waay inkastay ka farcamaysa masaladii ahayd ninka kelidiiyo aadaanku miyuu sunawi marka gabadha kelideedna iqaamadu miyay miyay sunna u tahay baa imanaysa wlkhunha kalmarati labeebkuna halkan gabadhuu la xukumi wlaadaanu aadaanku mathnaa wey ay mucdamu badankiisu waa laba laba kelmadood badankiisa maxaynu nidhi takbiirta uu ku bilaabmaa waa afar laa ilaaha ila allahda uu ku dhamaadaana waa hal mid marka badankiisa laba laba ah waliqaamatuna furaada waa mid mid ilaa lafda liqaamati lafdigaa qad qaamat isalaa mooyaane waxaana u daliila xadiidka anas umira bilaalu an yashfaca aladaan wayuutira aliqaamata ila aliqaama ila aliqama waxaa looga jeedaa qad qaamat isalaa muttafaqu caleyh halkana wuxuu ku sheegayaa sunayaal aadaanku uu leeyahay wuxuu yihi iyo iqaamadu wayusanu waxaa la suneeyaa idraajuha iqaamada in la dedejiyo wa tartiiluhu aadaankana in la miyiriyo ayaa la suneeyaa watarjiicu fiihi baa la suneeyaa macnaa in shahaadateynkii lagu celceliyo laba jeerna hoos loo idhaahdo laba jeerna kor loo idhaahdo shahaadateynka tarjiic waa kaas wtathwiir waa la suneeyaa fi subx aadaanka subaxa in la idhaahdo asalaatu khayru min annowm wa an yu-adina baa la suneeya inuu eedaamo qaayiman xaalo uu taagayoo lilqiblati mustaqbila lqiblati qiblada mid ujeeda uy waaya iqaamada in la dedejiyaa sunaa buu yihi markaa xadiid baa kolley kusoo aroortay in iqaamada la dedejiyo aadaankana la aad yaro oo idraajka waxaa looga jeedaa alityaanu bilkalimaati min gayri fasl dabada la isugu qabto aan waxba loo dhexaysin kalimaadka iyo qaamada tartiilkana waxaa looga jeeda ata'ani wa tarku lcajala in la miyiriyo la dedejin alityaanu bihi xarfan xarfan waan yaqifa calaa akhiri lkalimaat inuu xaraf xaraf ugu dhawaaqo ereyadii aadaanka kelmad walbana aakhirkeeda uu ku dul istaago sidaasaa looga jeeda adiladtuse waxaa kamid a xadiidu jaabir ana rasuul اlahi qaala lbilaal ida adinta ida adanta fatarasl waida aqamta faxdur haddaad eedaanto miyiiri haddaad aqiimtana dedeji wajcal bayna aadaanika wa iqaamatika qadra maa yafruqu laakilu min akli aadaanki iyo iqaamadana udhaxaysii qadar qofka uu cunaya uu ku dhamaysan karo tirmidi baa wariyey waana daciif xadiidkaas tirmidi laftiisaaba daciifiyeyba shawaahid buu leeyahay can abi hurayra wa can caliyin dacfigoodu waa shadiid sida irwaaga uu ku sheegay sheikh albani waaya saxaabadan waa ka soo aroortay inay sidan yeeli jireen oo abubakr ibni xafs wuxuu yihi kana ibnu cumar yaxzimu liqaamata yaani waa dedejin jiray abu nucaym baa ku wariyay fi sala ibni abi shayba fi musanafi cumarna waxaa ka soo arooray altarasulu fi laadaan walisraacu fi liqaama lakin kama ansixin cabdullaahi ibnu cumar abu zubayr oo ahaa muadinkii baytulmaqdis wuxuu odhan jiray markaad eedaanto miyiri markaad aqiimtana dedeji ibn abi shayba wariyey shaaficina macnuu sheegay wuxuu ihi aadaanka waxaa la yidhi kor u qaada soo maha saasaa la yidhi oo alqihi calaa bilaal fainahu andaa minka sawtan arfacu minka sawtan marka taasaaba u daliila in la miyirinayo oo kelmad kelmad loo odhanayo waayo labadu isma qabanayaan inuu qofku kor ugu dhawaaqo o dhawaaqiisa intuu gaadhsiin karo u gaadhsiiyo haddana uu dedejiyo isma qaban kara labadaas markaa sawdka la yihi kor u qaadaa u daliila in la aad yarayo wuxuu yihi liannahu laa yaqdiru axadu calaa an yabluga gaayata sawtihi fi kalaami mutataabicin ilaa mutarasilan alum ayuu sidaa ku yihi shaafi tarjiicuna waa sidaynu sheegnay xadiiثu abi maxdura u daliila muslim saxiixiisa ku wariy waa dikru shahaadateyni maratayni sira qabla اljahr waa inuu shahaadateynka markuu soo gaadho oo hoos u yidhaahdo isagu ismaqashiya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilah illah haddana uu laba jeer yidhahdo kor uu u qaadayo xikmaddu waa maxay allahu aclam laakiin waxyaabaa sheega waxaa ka mid a waxa waxuu xusuusanayaa shahaadateynkan in la qarin jiray fi awal اlislaam hoos loo ohan jiray iyo nicmada markii dambe xaasishay oo ah in lala jahrayo cidna aan looga haybadaysanay lakin allahu aclam sababtu waxay tahay waaye takbiirta iyada miyaan tarjiic lagu sameyneyn oon labana kor loo qaaday labana hoos loo dhigayn maya abi daawuud ayaa wariyey can abi maxdura lakin ibna abi maxdura majhuula baa ku jira waqad khuulifa walihada sheikh albani wuxu waa munkarun wlmaxfuudu altarjiicu fi shahaadateyni faqad waana sida madhabku weyi shahaadateynkuun baa labana hoos loo odhaya labana kor loo qaadaya takbiirta maya iyada sideedii baa loo daynaya watathwiibu fi subxi tahwiibku waa in la yidhaahdo xayacalateynka xayacalateynka kadib asalaatu khayru min annowm laba jeer waa in la idhahdo xadiidu abi maxduura waa kusoo aroortay kذلika aنس وxu uhi min الsuنaة إida qاla المؤdin fi الfjr xay عlى الفلاح qاla الصلاaة khayr min النوم suna waxaa ka mid markuu xay عalى الفلاح idhaahdo inu idha الصلاaة khayr iبn khuseyma wariyay sanadkiisuna waa صaxiix waay ma aadaanka hore ku jiraa tathwiibku mise aadaanka dambe waay fuqahadu mas'aladaas inta badan uma tacarudaan laa yuqayiduuna التathwiiba بأxad الأdaaneyn bal yuطliquuna mashruuciyatahu sa minhaajku waa u iطlaaqay wالتathwiibu fi الصubxi ولihada النawwiي wuxuu yihi ثuma ظaahiru iطlaaqi الأصxaabi anahu yushracu fi kuli أadaani للصubx ka horiya ka dambaba waa la odhanayaa bui daahirka qowlkoodu inuu saa yahay wey sawaء ma qabla الfjri وbacdah albaqawina wuxuu yihi kama fi tahdiib in hawaba fi ladaani alwali lam yuthawib fi thani fi asxi lwajayn labada midun ha geliye buu ihi ka hore ha geliya ma ka dambe lakin yaanu labadaba markaa aanu gelinin fi asxi lwajhayn buu i sidaas marka xadiidka anas waxaa laga fahmaya aadaanka dambe inuu ku jiro ida qaala almuadinu fi lfajri xaya cala alfalaax qaala asalaatu khayru min anowm fajrigu u nisbeeyey dee aadaanka waktiga waagu dilaaco la eedaamaano waa ka dambe ka hore habeen buu dhacaya waa ka yihi nabigu alayh salatu salaam ina bilaala yuadinu bileyl bilaal habeen buu eedaamaya axaadiida markaa odhanaysa hadday ansaxdaba fi ladaan اlأwal awalka aadaankaa looga jeedaa subax haaniguna waa iqaamada labadaba aadaan nusuusta way ku iطlaaqan oo beyna kuli aadaaneyni salaatu aadaanka waxaa looga jeedaa aadaanka iyo iqaamada ayaa looga jeedaa waayo waayo axkaam badan bay wadaagaan iyo alfaad badan eryo badan bay wadaagaan waan yuadina baa sunaa inuu eedaamo qaa'ima lilqiblati nabigu bilaal kacbu kuuha eedaan qibladana waa u jeesan jiray wayushtarau waxaa la shariyaa buu ihi qum yaa bilaal faadin bukhaariyo muslim baa wariye la soco wayushtarau waxaa la shariyaa oo aanu la-aanteed ansax ahayn tartiibuhu sidaa ereyadu ay u kala horeysiiyaane nebigu calayh isalatu salaam uu saxaabada u baray cabdullahi bnu zaydna ugu riyooday in loo kala horeysiyo muwaalaatu baa ayaa laayaa la ayaa shardiga in la isku xigxigsiiyo ereyada oo wakti dheer aan loo dhaxaysin aamus dheer ama hadal wa fii qowlin qowl shaafico laga xoog baday waxaa ku sugan laa yaduru dhibi maayo kalaamun hadal iyo wa sukuutun aamus tawiilaani dheeri oo ereyadii aadaan kala dhex galay marka tartiibtu iyadu waa shardi waayo dee waa dikri mawquufa marka sidaa uu soo arooray waa in loo yidhaahdo oon waxba laga bedelin muwaalaadkuna waa shardi waayo haddii muwaalaadkii laga tago la xidhiidhin waayo oo intuu allahu akbar allahu akbar hadda sheeko uu iska galo kadib cabaar kadib haddana u idhaahdo ashhadu an laa ilaha ila allah ciyaar bay u muuqanaysaa hadduu hadal badan udhaxaysiiyo ama aamus badan udhaxaysiiyo iclaamkii ogeysiintii ahayd ujeedada loo eedaamayaana meesha way ka baxaysa ama khalal baa gelaya qowlkani wuxuu leeyahay maya dhib male haddii aamus yar loo dhaxaysiiyo oo laa yushciru bitalaacubi walaa yukilu biliclaami ama hadal yar loo dhaxaysiyo iyadu dhib male qaطcan fi lmadhab wax dhiba male oo aadaanka dhexdiisa haddii la hadlaba wuu jabaya maha macnuya iska ilaali hadalka badan baa la diidaya ee munaa almunaafi lilmuwaalaat muwaalaadkii meesha ka saaraya ama aamuska dheer baa la diidaya hadalka yari inuu banaan yahay xawdale saxaabadu samayn jireen muusa ibn cabdillaahi ibn yaziid wuxuu yihi sulaymaan ibnu surad waa saxaabiga kaana yuadinu fi lcaskar mar jihaadka lagu jiray halka ciidanku deganayn buu ka eedaamayay fayamuru ghulaamahu bilxaajati wahuwa fi adaani isagoo eedaanka wada ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah oy oy faraska soo celi ashhadu anna maxamed rasuul llah ashhadu anna maxamed rasul saxaabaduna kuma inkiri jirin ibn abi shay wariye fi lmusanaf iyo abu nucaym fi salaam ibn lmundirna wuxuu yihi wa kana curwat bnu zubayr yatakalamu fi adanihi wa kana axmedu yurakhisu fi lkalaami fi ladan curwa ibnu zubayr isagoo eedaamayu hadli jiray hadalka badan un iska ilaali ama waxa weeyaan aamuska dheer dee ka yar laftiisu hadduu fitno keenayana ka digtoonow dadku aanay kula fahmahayn wa shardu lmuadini ka eedaamaya shardigiisu alislaamu waa islaamnimo ila waa cibaada aadaanki ee gaalka ansixi maayo watamyiisu iyo garaad qofkii waa allah ama ki yaraan garaadsan ka ansixi maayo ahlucibaado maha kuwaas iyo wadukuuratu labnimo oo gabaadi rag uma eedaami karto si aanay u tukin karin wayukra waa loo karhaa aadaankii lilmuxdithi kii weyse jabsanaa waayo de waa duca iyo dikri xaalatu طahaara in lagula yimaado ayaa sunna ah karihtu an adkura allaha wa ana calى gayri طuhrin aw ila calى طahaaratin xadiidka abu daawuud wari waliljunubi junubka wlkaraahatu karaahadu liljunubi junubkii ashaddu waa manaa waa sii daranta wlkaraahatu karaahada liljunubi junubka loo karaayo ashaddu sii daran waa dee xadadkiisaa sii adag waliqaamatu ayaa aqladu sii adag oo iyada dee haddii isagoo aan weyse qabin ama junuba uu aqiimo oo intaa dabeed u dhahdo waan dahaaro tegaya dee jamaacadii inay dhaaftaabuu u dhowyi wayusan wayusan waxaa la sunneeyaa oo arrimo muadinka in laga hela ay mustaxab tahay sayitun baa la sunneeyaa an yakuuna sayitan inuu noqdo mid cod dheer ila dadka in la gaadhsiiyaabaa la rabaa waqtigii salaaddu inuu soo galay ogeysiinta la ogeysiinayo nabiguna caleyh salaatu wasalaam iyadoo cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu zayd uu aadaanka ereyadiisa ku riyooday haddana isaga eedaan muu odhana wuxuu yihi alqihi calaa bilaal fa inahu andaa minka sawtan bilaal ereyadaa maqashee yani ha kaa barta bilaal waayo isaga kaa cod dheer marka coddheeridii nabigu alayh salatu slam waa ictibaariyey xasuna sawti inuu ahaadaba sunaa mid cod wanaagsan leanna abcahu cala lijaabati nimanka codka xun masaajidada laga ilaaliyo muadiniyan looga dhigin dad baa laga yaaba codxumadooda inay uga cararaan masaajidka macanaa cod ka wanaagsan wuu soo jiidanaya soo imaam cod wanaagsan mar aad ku daba tukatay iyo mid kale mar aad ku daba tukataba isku mid ba aadaankiina waa saas oo kale waay cadlun inuu ahaadaabaa sunnaa oo shaafici shardi maaha buu leeyahy inuu cadli yahay faasiq baa ayaa muadin laga dhigi karaa uu ku ansaxaya laa shaka qofka cadligii inuu wanaagsanyo waaba sunnu dee leeyahy lakiin shardi maaha buu leeyahy waayo nabigu wuxuu ku yihi raggii saxaabada dhalinyartaa liyuadin lakum axadukum midkiinun buu ihi culimada qaarkood se waxay leeyihiin inuu cadli ahaado ayaa shardi ah daliil ahaanna iyadaa xoog badan oo ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binabayin fatabayan hadduu faasiq yahay ile waa war aadaanku wuxuu ku warramay waqtigii salaaddu inuu soo galay see loo rumaysan karaa ilahay baa ihi iska hubsado warka faasiqiinta kadalika rasuulku wuxuu yihi alimaamu daaminu wlmuadinu mu'tamanun imaamku waa daamin oo dee salaaddii buu dadka mas-uul uga yahay oo u damaanad qaaday muadinkuna waa mid la aaminay marka faasiq sidee loo aaminaya walimaamatu tukinta afdalu ka fadli badan minhu aadaanka fi lasaxi qultu waxau yihi alasaxu anahu afdalu waa inuu aadaanku fadli badan yahy wallahu aclam marka imaamada afdala sidaasi ayuu tasxiixiyey raafici nawowi isagaa ku khilaafay oo aadaanka afdala buuri oo imaamadu inay afdaltay muxuu u daliishaday lianna huwa aladi ikhtaarahu llahu linabiyi ilahay subxana wa tacala nabigiisa wuxuu u dooray inuu noqdo imaam inuu muadin noqdo uma doorin laakiin nawowi wuxuu u tasxiixiyey qowlkan liannahu aadaanka fadligiisa adila kusoo aroortay sariix saxiix oo sariixa ansaxday oo ku cad oo loo low yaclamu nnaasu ma fi laadaani wasafi lwal uma lam yajiduu ila an yastahimuu lastahamuu labadaa fadligood hadday ogaan lahayn waa aadaanka iyo safka hore lagu tukade si kale aanay ku helen inay qori tuurtaan mooyaane maanaa markay isku qabsadaan kadib way u qori tuuran lahayn aadaanka loo jeedaana waa aadaanka dee markaa la bilaabayo laleeya waryaa muadin noqonaya kaasaa la isku gerbin lahaa ama masaajid aan aadaan raatib muadin raatiba aan lahayn laakiin sheekii masaajidka muadinka ku ahaa ka ahaa baan ku qabsanayaa oo xadiidkan aan daliishanaya sax maaha taas iska ilaali taas waay waxaa kaloo nebigu uu sheegay ana almuadiniina atwalu acnaaqa yowma alqiyaama dadka iyagaa ugu qoor dheer buuri nebigu alay isalatu slam mu mu'tamanna waa ku sheegay imaamkiina daamin buuri nebigu alayh isalatu salaam waa nin mas-uuliyad isku qaaday oo dee hawshaasi dembi ka soo gaari karo rasuulku wuxu uhi yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطأuu falakum alayh way idin tukinayaan hadday saxaan labadiinuba waad leedihin idinkiyo ka idin tukinaya hadday khaldaanna idinku waad leedihiin iyagana dee dembi baa dushooda ah khaladka ay sameeyeen salaada dhexeeda wey wuxuu ihi washarطuhu aadaanka shardigiisu alwaqtu waa dukuulu waqti waqtigu waa inuu soo galo ila subxa ilaa aadaana subx aadaanka subax mooyaane ee hore famin famin nisfi leyli fayabtadi waa bilaabmaya waqtuhu min nisfi leyl buu ka bilaabmaya habeenku marka uu kala barmo oo shardi waxa waa inu waqtigu soo galo haddii la eedaamo waqtiga ka hor ma ansaxayo waayo dee in waqtigu soo galay baaba dadka lagu ogeysiinaya soo ma marka ma banaano waqtigii salaaddoon soo gelin la eedaamo waana maxalu ijmac taas khilaaf male salaad subax bay kasoo reebeen weliba aadaankeeda hore isagu habeen buu dhici karaa ina bilaalan yuadinu bileyli fakuluu washrabuu xataa yunaadiya ibn umi maktuum kana rajula acmaa laa yunaadi xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta bukhaariyo muslim baa wariyey ziyaadadana bukhaari baa iska leh siyaada dambe saxaabigu ui wa kana rajula acma saxaabiguna cabdullahi bn cumar ibn khaaab waayo goormuu bilaabmayaa aadaanka hore ee subux wuxuu leeyay fa min nisfi leyl mas'aladaas waxa ay ku salaynayaan horta waxay leeyiin nisfu leylku sida dee qowluu odhanaya hore aynu usoo maray waa waktigii waktulfadiilihii baa halkaa ku eg marka waktulfadiili cishaa'igu mar hadduu dhammaaday aadaankaa hore subaxa waa la eedaamaya waa la eedaami karaa habeenka badankiisina wuu tegay mar haddii nisfuleyl la gaadhay mar haddii nisfuleyl la gaadhayna waktigii subxu waa iska soo dhawaaday waktigaa wixii ka dambeeya waa mansuubun ila subx cinda alcarab wasaqbarhka mar haddii la dhaafo ancim sabaaxan bay dhaha iminkana dee saacadahan la xisaabsada ee xagga qarbiga laga keenay waa subax soo maha mar haddii la gaadho labiyo tobanka mar haddii la dhaafo subax bay xisaabni qowlkani taasaabuu ku dhowyeyba oo carab baa odhan jirtay bay leeyihin ancim sabaaxan mar hadduu habeen kala barhmaba markaa subax way iska soo dhawaadeen ayib mas'aladaas jumhuuru shaaficiya sidaa ku tegey laakiin shaaficiyada barhkood waxay yidhaahdeen bayhaqina uu saxiixiyey culimo badanoo kalena ay doorteen aadaanka subax ee hore waa in waaga berigiisa lagu dhoweeyaabay yidhaahdeen waxaanay daliishadeen xadiidka caaisha labadii muadine nebiga nebiga alayh isalatu salaam maray ka waraysa waxay ti lam yakun baynahuma ilaa an yanzila hada wayarqa hada inuu kaasi soo dego kanna uu fuulun baa udhexaysay marka wakti yar in udhexeeya taa tusinaysa soo maa shaaficiyada yihi nisfuleyl baa laga bilaabaya aadaanka hore maxay ku xalinayaan meeshuu iska fadhihi jiray kulaha meeshuu iska fadhihi jiray markuu markuu bilaal eedaamo aadaanka hore nisfuleylka ilaa fajirgu uu ka soo dhawaanayo meeshuu iska fadhihi jiray wax wax saxa taasi uma muuqato yaani wakti dheer buu waa nisfu leyl wax ku dhow ayuu halkii sare uu ka eedaamay fadhihi jiray bay ku leeyihin si ay daliilka uga jawaabaan bay sidaa yidhaahdeen ta kale aadaanka hore xikmadda laga leeya waa maxay nabigaaba sheegay alayh isalaatu wasalaam liyarjica qaaim liyarjica qaa'imakum wayuuqida naa'imakum waa si kiinii salaada u taagnaa uu ogaado in waktigii subxu soo dhawaadayo uu dee salaatuleylkiisa usoo gebagabeeyo kii hurdayna si uu salaad subax ugu tooso markaa ma nisfuleyl baa dadka salaad subax loo toosinaya salaatuleylkiina la odhanaya gebagabeeya markaa daliil ahaan masalada aad baa looga xoog badan yahi sida bacdu shaaficiya ay ku tageen iyo culimo kaloo badan ayaa daliil ahaan raajixa oo ah aadaanka hore inuu kusoo dhawaado aadaanka dambe inuu kusoo dhawaado wayusanu waxaa la suneeyaa bu uhi muadinaani laba eedaa laba muadin baa loo suneeya lilmasjidi masaajidkii quraha yuadinu waa eedaamaya waaxidun mid labadaa muadino yuadinu waa eedaamaya waaxidun mid qabla alfajr waaga berigiisa kahor waa aakharu ka kalena bacdahu eedaamayo marka waa si aan isugu khaldamin waktigii nebigana saasay ahayd bilaal baa ka hore eedaami jiray ibnu ummi maktuubna ka dambuu eedaami jiray waay wayusanu waxaa loo suneeya lisaamicihi qofka eedaanka maqlay milu qowlihi an yaquula inu ha mila qowlihi muadinku wuxuu yihi oo kale ilaa fi xaya calatayhi xaya calataynka mooyaane fa yaquul wuxuu odhanayaa markuu labadaa maqlo laa xawla walaa quwata ila bilah qultu waxa i wailaa fi tahwiibi mooyaane asalaatu khayru min anomta mooyaane fa yaqul waxaan yada markuu maqlo sadaqta run baad sheegtay wa bariirta khayrna waad samaysay wallahu aclam markaa nabiga yihi alayh salatu wasalaam ida samictum nidaa faquluu mila ma yaqulu muadin xadiidu abi saciid fi bukhaari wa muslim marka xataa xayacalataynka xadiidka abi saciid ma soo reebin laakiin xadiidka cumar ee muslim wariye baa soo reebay xadiidka cumar ee muslim wariyey oo xadiidkaa hore iطlaaqiisa qeyday uma qaala buu yihi xaya calى الصalaaة qaala laa xawla walaa quwata ila bilah waa taas marka labada ayaga baa laga soo reebaya iqaamada ka waran yustaxabu dalika fi liqaamati ayضa ila iyaduna waa aadaane oo nabiga yihi bayna kuli aadaaneyni salaatun oo iqaamadana waa laga daba odhanaya iyadana qofka tukanaya isagu kama daba odhanayo markuu salaadiisa dhamaysto ha yidhaahdo waaya tathwiibka isaga salaatu khayru min anom markuu yidhaha sadaqta wa barirta baa la odhanayaa buu ihi isaga muxararku waa ilaaqay oo wuxuu yihi wuxuu yidhaha baa laga daba odhanaya labadaasuma kasoo reeb marka wuxuu yidhaha baa laga daba odhanayaa salaatu khayr min anom baa laga daba odhanaya baa soo gelaysa lakin nawi wuxuu leeyahay salaatu khayr min anom markuu idhaahdo waxaa la odhanaya waxa weeyaan sadaqta wa barirta lakin asl ma leh hadi lafda laa asla laha sida ibn xajar fi talkhiis اlxabiir uu ku yihi bal sancaani wuxu yhi hada istixsaan min qaa'ilihi waila falaysa fiihi sunat tuctamad subul salaamku sidaa ku yihi sunno arrintaa loo cuskado soo aroortay ma jirto walikullin mid kasta oo kii la arkaba oo ah muadinka iyo kii maqlay wayustaxabu waxaa loo suneeya likulin kii la arkabo min almuadini wasaamici an yusaliya inuu ku saliyo cala nabiyi sala allahu alay wasalam bacda faraaqihi markuu dhameeyo muadinku aadaanka in kalena markuu dhameeyo ka daba odhashadii de waxaa kusoo arooray xadiidka muslim wariye can cabdillahi bni camr bni caas ida samictum lmuadina faquluu mila ma yaquul uma saluu calaya faina man salaa calaya salaata sala allahu alayh biha cashra lakin daahirka xadiidku waa qofkii ka daba odhanayay muadinku inuu nabiga ku saliyayo muadinku inuu nabiga ku saliyayo xadiidku kuma cadda uma yaquulu wuxuu odhanayaa allahuma ya allahu raba hadihi dacwa iyo saaxiba hadihi dacwa yeedhmadan allaha u saaxiibkaayow yeedhmadan ataamat ee dhamayska tiran iyo wasalaat salaadan alqaa'imata ee taaganaati si muxamedan alwasiilata si wlfadiilata nasi wabcadhu kasoo saar maqaaman oo maxmuuda yuxmadu fiihi qaaimu aladii kaasoo wacadta waad u ballan qaaday nabigaa yihi man qaala dalika xiina yasmacu nidaa xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama bukhaari baa ku wariyey saxiixiisa waxyaabo kale oo riwaayaadka qaar ku dardaraan baa jira sida adarajat rafiica oo kale ibnu xajar wuxuu walaysa fii shayin min turuqihi dikru daraja rafiica marka taasi sunno maaha iyadu raafici muxararka wuxuu ziyaadiyey fii akhirihi arxam araaximiin xagga adkaarta nawowi baaba sheegay inuu ku tawasucay aanu xadiidka iyagu eegin marka ya arxam araaximiin taasina iyaduna asal ma leh xadiid kale kuma jirto sida ibnu xajar iyo albaaniba sheegeen inaka laa tukhlifu lmiicaad bayhaqi baa wariyey fi sunan alkubraa laakiin waa shaada bukhaari saxiixiisa riwaayaadka qaarkood bay ku qoran tahay kashmahini nuskada uu ama riwaayadda uu ka wariyey bukhaari bay ku qorantah lakiin riwaayaadka kaleo dham way khilaafeen walihada lam yaltafit ilayha alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala marka iyadana waxba la odhan maayo inaka laa tukhlif lmicaad la odhan maayo wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabiyina mxamedi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin